annaga cid kale aan ku eedaynayna ma jirto laa madaxweyne xasan sheekh maxamuud baanan ku eedaynaynin laa xukuumadda uu prime minister ka yahay mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaanan ku eedaynaynin walaa hay-adda garsoorkaanaan ku eedaynaynin walaa ciidamada qalabka sida ayaanan ku eedaynaynin qaybahooda kala duwan waxaanan ku eedaynaynin allaahuma gobolka banaadir oo maanta baarlamaanka ku yaalo cidda aan ku eedaynayno waa guddoonka baarlamaanka oo ayaga inay shirka baarlamaanka isku yeeridiisa dastuuriyan iyo sharciyan iyagu ay leeyihiin baarlamaanka ayagu u xiran yahay iyagaa furihiisa jawaabka ku ritay iyagaana mas-uulka ah baarlamaanka howlgabka uu ku jiro oo shaqadiisii inta la curyaamiyey albaabadana la iskugu dhuftay ummadda soomaaliyeedna ayay wax ka weydiinaysaa mas-uuliyad xumadii ka dhalata marka hadda waxa waaye meel doorasho ee hadda iyada la filayo inay maartay labaatan casho ay ka xigto hadda meeshii maba muuqato bushuumbushuumboogi iyo warkiis iskala dhaafay waxa waaye hataa nin loo maartay oo laba cunug harqaan maartay ee loogu talaayo dar doorashadiyaa soo socotay aa lays diyaariyi laleeyahay hataa ma kuu muuqato inta keli ee hadda qaylisana waa inka iyada hadba hotel iyadana ee la taagan tahay doorashadii waxaa hortaagan waxa dadkaasi eedayn iyo waxau hadda maanta dadka soomaaliyeed weli aan shaaca looga qaadin oo kolleyba ciddii markaas iyada xoggaal aydan sheegi doonta